inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka saddex arrimood ayaa la dhihi karaa waa kuwa ugu waaweyn waxyaabaha maalmahan ka jira gobolka bariga dhexe waa raadka iiraan ee gobolka heshiis lagu magacaabo heshiiska qarniga ah oo la sheegay inuu yahay qorshaha nabadda ee bariga dhexe ee maamulka madaxweyne trump iyo qodobka saddexaad oo ah kacdoonna ka socda dalalka suudaan iyo aljeriya saddexda arrimoodba waxay wadaagaan in saddex dal oo raad weyn kula dunida carabta oo kala ah sacuudi carabiya masar iyo shataga imaaraadka carabtu ay ku lug leeyihiin iyaga oo sida la sheegayo wadashaqiin dhow arrintaasi kala leh dalka maraykanka iyo qayb ahaan dalka israa'iil innagoo haddaba arrimahan qodob qodob u eegaynaa ayaa waxaan haddana eegaynaa sida iyagoo isku duuban ay u qaabaynayaan gobolka bariga dhexe xilliga la joogo barnaamijka waxaa igala qayb gelay doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo taariikhda ku takhasusay barana ka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baadho dhinaca siyaasadda iyo amniga caalamka ah barana ka ah jaamacadda manchester metropolitan ee dalka britain haatanse ku sugan magaalada hargeysa iyo cabdicasiis calascartan oo bartay taariikhda iyo albaxnimooyinka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar cabdicasiis calascartan ayaan marka hore weydiiyey inuu noo sheego waxa laga yaqaano waxaa loogu yeedhay heshiiska qarniga amaba the ultimate deal oo ah qorshaha nabadda bariga dhexe ee la sheegay in maamulka madaxweyne trump uu soo wado waa mahadsan tahay sandera martida iyo dadweynaha dhegeysanayaba waa salaaman yihiin safkasulqarni sidaa unba magacaasa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama educator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya un baa yaqaana iyaguna ma sheegaan marxalad bay la sugayaan heshiiskaasi marka wixii laga sheegaa waa takahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibahoo tartiib tartiib usoo baxay asalkiisa waxaa la leeyahay sida ay new york times qortay axaddii labadii bishii bishan juun taxqiiq dheer uu qoray david batrick ninka la yidhaahdo asalka wuxuu leeyahay heshiiskan fikraddiisa waxaa iskale sheekh maxamed bin zaayid oo ah xalsugaha imaaraadka waana fikraddii u horreysay oo maraykanka dibadda uga timid oo arrintan ku saabsan karaamna waa ku dhegay karaam marka isagu wuxuu ma socon karaan mise ma socon karaan mise way suurtoobaysaa ma suurtoobi karta kama fiirine waxaa muuqata sidii uu jeclaa inuu ka helay sidaasuu mas'aladda ugu dhegay dabcan wax waa lagu sii dardari karaa waa la qurxin karaa laakiin lubbiga iyo asaaska arrintu halkaasuu ka soo jeedaa qodobada la sheeg sheegaya iska qiyaaskaa waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dib dhigay camaliyadii camaliyad salaam ama heshiiskii nabadda reer falastiin iyo yuhuudda la dib dhigo o dhan in meesha laga saaro qudus in la yidhaahdo yuhuudday adinkaa wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yidhi falastiin baa loo celin doonaa in yuhuudda la siiyo dawlad iyagoo daciif oo magac oo ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagii hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo labaatan boqolkiiba maraykanka inay ka timaado toban boqolkiina yurub ay ka timaado toddobaatankuna carabta khaliijka uu ka yimaado waan gartay maxamed xaaji maxamuud oo jooga magaalada hargeysa waxaa sidoo kale la yidhaahdaa aragtidan waxaa hormood ka ah la taliyaha madaxweynaha maraykanka donald trump jerard kushner islamarkaana ah wiilka uu sodega u yahay oo xidhiidso kala leh labada dhexal suge ee boqortooyada sacuudiga iyo sitaga imaaraadka carabta waa maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zayd marka kaalinta uu jerard kushner ku leeyahay wax faafayna ma laga hayaa
akhyaarta iyo iyo maxamed ba iyo v o a ba aad baan u salaamaya marka hore walaalkiin ba ayaa the deal of the century ama waxa la yidhaahdo the ultimate deal dadka qaar ugu yeedhaan si wanaagsan u sharaxay oo meel wanaagsan gaarsiiyey waxaana weeyaan markaad eegto ultimate dealka waxaa looga jeedaa ama waa qarniga ama the deal of the century wixii la doona hala yidhaahde in falastiin heshiisyadii faraha badnaa ee ilaa iyo nineteen forty eightkii nineteen sixty sevenkii markii ugu dambeysay nineteen maaragtay nineteen fivekii iyo oslo iyo howlahaasoo dhan waxaasoo dhan marka laga yimaado inuu heshiiskani noqdo heshiis waxaasoo dhan ka duwan oo meelihii laga hadlayay oo dhan aan laga hadlayn laakiin ay noqoto kasa inay noqoto falastiin yar iyo weliba boqolkiiba konton oo westbanka ama bariga daanta bari in la siiyo falastiino halkaa wadan looga dhigo in laga tanaasulo qoxontihii faraha badnaa ay soo noqonayay iyo howlahaasoo dhan in laga tanaasulo commissioner markay noqoto su-aashaadaan usoo noqdo walaal waxa weeye commissionerda waa waa la taliyo weeye laakiin fariinta uu qaadayaana mar walba waa taa madaxweynaha weeye mar walba uu geenaya halkaa taasuu soo qaaday geeyey inkastoo in kulanka dhinaca kale ee falastiin aanu ka dhicin dee wadankan iminka israel la waad ogtahay dowladoodii weli ma dhisin oo inkastoo uu soo noqday benyamin netanyahu haddana dee dowladdu ma dhisna marka diilka waa lagu dhawaaqi doonaa kolleyba falastiin waxay sheegaysaa inaanay raalli ka ahayn marka horeba waxay laba qodob oo waaweyn bay cusbatay oo tani waa afwaan iibsanayn siduu cabbaas sheegay isagana dee iminka xukunkii isaga haya markii uu sacuudi arabiya iyo imaaraadka tay ugu dambeysana waxay usoo sheegeen in diilkaasi yahay kii ugu dambeeyey dantuna ay ku jirta inuu qaato qoladii ay walaala ahaayeen carbeed saas u sheegtay laakiin isagu taa wuxuu sheegay inaanu marnaba qaadanayn sidoo kale uu sheegay mar hore markii jerusalem la bixiyey ee yidhaahdeen waxa weeye caasimada uu trump sheegay inay caasimada noqonayso qudus ee safaaradii maraykankana halkaa loo raray in ay maraykanku aanu dhex ka ahayn heshiisiinta qabdiyada noocan oo kale ah marka taasna way taagan tahay qodobkaasina uu taagan yahay waan gartay doctor maxamed deeqoo jooga magaalada muqdisho waan sheegnay in heshiiskani uu yahay hanaanka nabadda ee madaxweyne maamulka madaxweyne donald trump uu doonaya inuu ku xalliyo arrinta bariga dhexe sida marse qaar sheegtay falastiin kuma qanacsana inteen la eg ayay falastiin wax ka og tahay heshiiskan
waxaan horta raacinayaa maaragtay arrinta hore in sida waa maxamed bin zaid qorshaha u jira hadalhaynta taladan inuu xaggiis ka timi sidoo kale waxaa la aaminsan yahay aragtidii netanyahu uu qabay inay tahay oo maraykanka uu sideedii maaragtay u qaatay waxaana saaciday trump oo meesha yimid oo nin xag jira iyo netanyahu marka labadaa nin oo xag jira ayaa waxay waxay heleen janis wadamadii carabta oo aada u ildaran oo u tabaryar oo dareemaya dhinacna ka baqaya kacdoonka gugii carabta ee bilowday hogaaminaya dowladahan ka hortegayna sacuudiga hogaaminaya imaaraadka iyo cabsida eeraan ay ka qabaan iyagoo aada u nugul ayay heleen labada nin oo marka xag jirka marka waxay macimbideen in ay maraykanka aadaan oo qorshihiisii ay aqbalaan waxaana bas qorshahan oo aan ku darayaa intii hore in laga dulboodo filistiiniyiinta oo loo gudbo israael in ay xiriir la yeelato wadamada carabta halkii marka la heshiiyo wuxuu ku xirnaa xiriir caadi oo ay yeeshaan carabta israael wuxuu ku xirnaan jiray in la heshiisiyo marka in heshiiska laga boodo iyo in xoolo badan oo badankooda laga qaadi doono carabta lagu qarshi garayo filistiiniyiinta markaan u imaado arrinta filistiiniyiinta waxaa weeye marka laisku daro oo xataa lagu daro maamulkan filistiiniyiinta maxamuud cabbaas uu hogaaminayo way ka biidiisan yihiin waxaana meesha uu ka saarayaa wixii ugu yaraaye ay aqbali kareen oo maraykanka tallaabooyin ayuu horey u qaaday hal dhinac oo kamid tahay safaaraddii inuu aqoonsaday israa'iil inay sii wadato qorshihii deegaanada ku samaysanaysay marka iyo qorshaha xataa inaan laga talagelinin oo oo ay uu yahay qorsho maraykanka u wato iyo dowladahan gacanka carbeed ee sacuudiga hogaaminaya ay wadaan wuxuu ka ka liitaa heshiiskii ama qorshihii oslo ayuu aada uga sii liitaa marka waxa filistiiniinta ay kaalmaysan doonaan marka laga reebo xamaas oo meesha joogta oo iyaduna urur hubaysan oo hadda qorshahaas siduu ugu socon doona aan la ogeyn waxaa meesha joogo dowladda urdun oo aada uga uga baqaysa saameynta ay ku leedahay haddii aan dadka filistiiniinta dhulkoodii lagu celinin saameynta iyada dal ahaan ay ku yeelan doonto marka wuxuu egyahay qorshahaasi qorshe aan socon doonin waan gartay cabdilcaziiz cali sacartan oo qaahiro jooga arrintaa waxaa aada uga hadlay hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan ayatullah cali khameni toddobaadkan oo yidhi waa guuldarro weyn oo kusoo socota dunida carabta iyo dunida muslimka waxaa iyaduna jira dalalka gadar iyo turkiga oo siyaasadaha saddexda dal ee kale aan sheegnay sacuudiga masar iyo imaaraadka kasoo horjeeda haddii iiraan ay caddaysay meeshay ka taagan tahay turkiga iyo qatar iyagu ma hadleen ama maxay ka ilaaleen
turkiga iyo qatar iyo iiraan iyo urdun oo maxamed deeq carabka uu ku dhuftay iyo dowlado kaloo kasii dambeeyaba arrintaasi waa diideen si cadna waa u diideen halka la cuskanayana waxa weeye wax aan shacabka falastiin iyo suldada iyaga matasha aanay ku qancin annaga kuma qanci karno xaqiiqaduna intaasay marka kusoo ururaysaa oo dadka la leeyahay ha lala heshiiyo waa falastiiniyiinta carabta iyo muslimiintu iyagay back up u yihiin hadday iyagu kula ordaan asalka waxay ahayd warnaa garab istaaga inay iyagu marka garab iyo gaashaan u noqdaan laakiin qayb carabtii iyo muslimiintii kamid aha ka hor dhacaya oo halkii heshiiska falastiiniyiintu asalka uu ahaan lahaa ayagaa dano gooniya ku danaysanaya si ay yidhaahdaan falastiiniyiinta ha loola heshiiye lakin xaqiiqadu waxay tahay midafka cidda koowaad ee u khuseynaya oo falastiiniyiinta hadday diidaan ciddii dambe ee yeeli lahayd waa inay marka iyagu carqaladu noqoto turkigu waa caddeeyey qatar waa caddaysay urdun waa caddeeyey waddamo kaleoo laga yaabo inay kasii dambeeyaan waa caddeeyeen falastiiniyiintu ha ugu horreeyeen oo haba diideen xataa ugu horreyn shirka baxrayn lagu qabanayo dhaqaalaha la leeyahay baa loogu ururinayaa marka iiraan iyadu waaba iska caddaa mawqifkeedu oo horu usii caddaa inkastoo marar badan dariiqii saxda ahaa ay ku saacidi lahayd falastiiniyiinta uusan caddayn laakiin mawqifkeedu waa cad yahay haddii dadka xaqooda la siinayo in iyaga lagu bilaabo marka sida walaaluhu sheegeen arrintaas waa arrin aan maraykanka u socon doonin waa gartay maxamed xaaji iminka maraykanka waxaad moodaa inuu aad u caddeeyey mawqifka uu ka taagan yahay marka laga hadlayo arrinta u dhaxaysa israa'iil iyo falastiin oo dabcan tusaalayaadka ad iminkaad soo qaadeen oo ahaa in safaaraddii maraykanka loo rarayo qudus iyadoo magaaladaasi uu maraykanka u aqoonsaday caasimadda israa'iil siintii dhulka golan heights amaba buuraleyda golan ee dalka suuriya ay lahayd haddiiba maraykanka uu tallaabada ku dhaqaaqay inagoo ka hadlayna weli arrintan heshiiska qarniga amaba safqatulqarn midowda yurub oo ah dabcan xoog siyaasadeed iyo mid dhaqaalo caalamka jira iyo quwadaha kale xubnaha ka golaha ammaanku iyaguma ka hadleen maxay ka yidhahdeen waa su-aal aada u wanaagsan weeye horta midowda yurub de waxa weye hadday ciday ugu dhow yihiin mar walba dhinaca siyaasada militarigooguna uu dhinaca nato ku midaysan yahay afkaartooduna ay new liberalka tahay ay ku midaysan tahay nidaamkan capitaliska waxyaabaha badan ee democracyga iyo howlahan oo dhan ay wadaagaan inta badanna ay kusoo wada socdeen arrinta markay noqonayso dalka ingiriiska ha noqoto faransiiska ha noqoto arrintii de falastiin iyo iyo iyo yuhuudda ay ku wada socdeen waxay ahayd ilaa nineteen forty sevenkii markay soo degayeen aragti midaysan bay lahaayeen laakiin waxyaabaha qaar way ku kala duwan yihiin imika tusaale ahaan oo kale ninka la yidhaahdo tony player oo isagu dee mar noqday envoy ka noqday hawshan dhexdhexaadinta iyo iyo howlaha galay positionskiisu way caddaayeen mar walba waxa weeye waxaa loo xadlinayaa lagama garnaqayo waxaa loo xadlinayaa dhinaca israel iyo waxay doonaysaa loo xadlinayaa wadamada yurub waxay ku leeyihiin israel lojistayaal aada u waaweyn bay ku leeyihiin ganacsi xoog badan bay ku leeyihiin dimuqraadiyadoodii bay soo dhex ku dhex jiraan systemska ganacsigoodii ku dhex jiraan siyaasadooda qayb weyn bay ku hogaamiyaan xildhibaano fara badan bay kuleeyihin tusaalahaan oo kale ingiriiska oo kale boqol iyo shan iyo labaatan xildhibaan oo u ololeeya ayaa ku dhex jira muxuu ahaa house of commonska ingiriiska ku dhex jira sidaas in lamida dee faransiiska iyo jermalka iyo meel walba markaa arrintan way sida caadiga way ka aamusan yihiin oo si toosa dee taageeradoodii waxoogu kama dhex muuqdaan laakiin waxaa cad in positionka marnaba aanay ka hor imanayn quwadaha kalena kuwa gaar ahaan kuwa nuclearka le sida shiinaha iyo ruushka
israa'iil horta waa waddan aada u xariifa maxamedow ma aha oo keliya waddan ku tiirsan maraykan iyo yurub oo keliya ku tiirsan oo dad kule ma aha sidaasi lamida wu yaqaanaa israa'iil way taqaanaa wadamada quwadooda ay soo baxayso ee waaweyn way yaqaanaan ruushka oo kale waddankaasi wax badan badan badan oo uu kula socdo israa'iil baa jira oo uu ku taageersan yahay baa jira qadiyadan markay noqotona waxa weeyaan mar walba de wuu duulaayo wuu soo duulaayo xil wanaagsan oo ka dhexeeya militarily habka militariga tababarka iyo hubka iyo waxaasoo dhan maqaybo fara badan ka iibsadaan maaha sidan carabta oo keliya oo ay qasab ku tahay iyaga inay washington iyo london iyo paris oo keliya ay la xiriiraan oo hubka iyo waxaan ay kasoo dalgashaan maaha waxa weeye meel israel oo wadan xora wadamada adduunka oo dhan u furan saaxiib la ah cilaaqaad wanaagsan lale qadiyadiisana meel marin kara marnaba kama soo horjeestaan badi kama horjeestaan marka security councilka la joogo wadamada quwadani kama soo horjeestaan laakiin sidaas lamida de way u ololeeyaan waxay idhahdaan xaqa la siiyo berigii dhaweede unesco iyo ay ku darsamayeen falastiin iyo ay doonayeen inay noqdaan ama ay noqdeenba observer ka noqdeen meeshan la yidhaahdo general assemblyga ee un-ta inuu kamid ahaa qadiyada taageera unesco iyo inay kamid noqdaan xubin joogtaan ahayn ay ka noqdaan observer ay ka noqdaan un-ta sidaas lamida de ruushka uu ku taageero way noqdeen laakiin haddana qadiyad ahaan sidan weyn ay wax u doonaysa israel wadamo diidi karo oo kasoo horjeesan karo birka kaasri kara maaha wadamadaas ee xiriir wanaagsan ayay la leedahay israel wadamada waan gartay aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aan kaga hadlayno arrimaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan waxaa loogu yeedho heshiiska qarniga ee ah heshiis qorshe nabadeed maamulka madaxweyne trump uu ka wado falastiiniyiinta iyo israa'iil dhexdeeda tacdoonada ka jira dalalka suudan iyo algeria iyo fiditaanka amaba raadka weyn ee iiraan ay ku leedahay gobolkaasi haddaan u tago maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho waxaanu xusnay in kacdoonna ay ka jiraan dalalka algeria iyo suudan waxaan kaloo xusnay qodobka ah iiraan iyo raadka ay ku leedahay gobolka oo saddexdaas waddan aan sheegnay sacuudiga masar iyo imaaraadka ay doonaya inay horjoogsadaan marka shir baa ka dhacay magaalada maka magaalada barakaysan ee maka dhammaadkii bishiina dhaaftay haddaad bal noo soo koobtid wixii ugu waaweynaa ee shirkaasi lagaga hadlay amaba kasoo baxay labadii shire marka marka ka dhacay waxay waxay ahaayeen shirar deg deg oo sacuudiga uu iskugu yeeray wadamada muslimka waxaana keenay baahida sacuudiga ay u qabaan taageero sacuudiga waxa uu ka noqday hogaanka u qabtay arrimihii looga hortegay kacdoonkii carabta ee lagu lagu damiyey masar iyo tunis kasoo bilowday waxa faragelin ay ku sameeyeen oo military dalkaas yemen waa weli arrintiisa ay socotaa wax weynna inay kasoo kordheen umeekan wax guula inuu ka gaaray waxa ku yimid in iran oo quwadeedii aada usii baahday xawsiyiinta oo garaacay sacuudiga arrimaha siyaasadeed ee sacuudiga haysta ka haysta xagga dadka xirxiran iyo caburinta iyo cadaadiska adduunka uga socdo waxyaabahaas oo dhan ayaa waxaa keentay sacuudiga in ay raadsadaan taageero ugu yaraan garab istaag iyo tadaamun marka waxa dawladihii muslimka loo yeeray laakiin marka la fiiriyo shirarka iyo natiijada kasoo baxaysa waxay iska tahay dawladaha dunida muslimka ama dunida carabta waa dawlado saboole marka taageero afka in la siiyo oo laga soo qaato xoogaana laga qaato sacuudiga maadaama uu dhaqaale leeyaho dhaqaalo bilaash ku bixinayo taageerada ku bixinayo iyo in sacuudiga caradiisa iyo haddii u damco inuu faragelin sameeyana waa dawlad markaas aan xeerinaynin wax sharci iyo qaanuunka caalamiga min aan xeerinaynin marka waxay ubad u badnayd in loo yimid shirki oo taageero xagga afka la siiyo si guud laakiin labada shir marka la fiiriyo wax isbedele kuma soo kordhinayaan xaaladda gobolka arrinta yemen maxaa laga samaynayaa arrin laga wada hadlayo ma aha iran see loola dhaqmiyaa dawladihii iskugu tegay meesha iskuma waafaqsano arrimaha filistiin iyo si hadda aan kasoo hadlayna safkatul qarnigii isku aragti lagama aha marka waxaa la dhihi karaa waa waa waa nin daad qaaday maaragtay xunba cuskay waxay soomaalida dhihi jirtay ayaa la dhihi karaa oo maanta shirarkaas wax weynay sacuudiga usoo kordhinayaan ama go-aano waaweyn oo aada loo falanqeeyay arrimaha jira oo qaarkood ay yihiin arrimo aada u adag kamid tahay arrinta filistiinka ma aha marka waxay tahay in taageero diblomaasiyadeed oo sacuudiga intaasi uu ka dhiganayo inuu maaragtay kusii inuu kusii jiro uu ka dhiganayo waan gartay cabdicasiis cali saartan oo qaahiro jooga sida uu sheegay doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo muqdisho jooga waxay sacuudigu raadinayeen in gaar ahaan arrinta iiraan laga garab istaago iyo raadka ay siifaday ay ku yeelanayso gobolka bariga dhexe hase yeeshee isla xilligaa la joogay magaalada barakeysan ee maka waxaa dhacay in dalka suudan uu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu maalmihii ka horreeyey intii maaragtay dadku ay bilaabeen inay isugu yimaadaan xarunta ciidanka horteeda uuna hore u samayn jirin oo ah ta koowaad inuu eriyey xidhay xafiiskii telefisonka aljaziira inuu danjirihii suudan ee fadhiyey gadar uu u yeedhay iyo inuu bilaabay inuu dadkii ku hor mudaharaadayay xarumaha ciidanka uu kala eriyo amaba kala kaxeeyo taasoo keentay in dad ay ku dhintaan marka shirkaas ayay arrintaasi ka soo unkantay miyaa la odhan karaa mise waa wax uun wakti isku yimid horta qaybta hore su-aasha oo laakiin maxamed uu ka jawaabay waxaan ku darsanayaa iiraan waa dawlad muhiim ah oo gobolka ka tirsan istaraatiijiyadeedana isballaarin badan ay ku jirto marka dawladaha carabta dhibkooda waxa weeye ama dad ha u yeertaan ama yaanay u yeerane habkay iiraan ula tacaamuli lahaayeen ayaan u caddayn ama aysan rabin hadday dagaal tahay iyo hadday nabad tahay soona iiraan maslaxadeeda iyo hadafkeeda iyo meesha ay u socoto way taqaanaa si kastoy ku gaari kartana way ku gaartaa laakiin dhibku waxa weeye dawladaha carbeed ama muslimiinta ee gobolka degan oo siday ama isaga caabin lahaayeen ama ula heshiin lahaayeen aan iyagu dariiqooda hayn iiraan waxa la wixii iyada ku adkirsanayay kulansatay koodii fogaa iyo koodii dhowaa laakiin dowladaha carabta iyo muslimiinta ee gobolka ku yaala kii dadka ugu dhawaabay iyagu cunayaan oo cayrinayaan markaan usoo noqdo qaybta suudaan ee su-aashaada waxaan isleeyahay ama kulanka kulamadii jaanibiga ahaa ee meesha ka dhacay ha laysku soo qaado ama kulamo kaloo sacuudiga banaankiisa ka dhacay ha laysku soo qaadee in fikrad la wadaagayo oo nimankaas askarta ah ee iminka jooge ee suudaan hadda talada gacanta ku haya nimankii gugii carabta ama kacdoonkii carabta fashiliyey ilaa haddana diyaar u ah kuwa soo socda inay fashiliyaan inay marka nimankaas kale la wadaagayaan waa mid meesha iman karta masar bay soo booqdeen imaaraadkay soo booqdeen sacuudigay tageen in marka talooyin la siinayo waa arrin iman karta ama ha noqoto war waxa aad samaynaysaan saasi saasay ku fiican yihiin ama qoladana idinka shifayso meel kasta telefisyoon iyo suurad la taagane iska aamusiya hana iloobin inqilaabkii bashiir lagu sameeyey mid labaad inuu islamarkiiba dhacay oo loo xaqlin karo xiriirka nimankana ay dibadda la leeyihiin inqilaabkii bashiir caw bin cawad oo wasiirkiisii difaac ahaa ayaa madax ka ahaa laakiin isagiina maalin kadib baa la inqilaabo sidaan wada soconno cawf iyo ku-xigeenkiisii kamaal cabdilmacruuf isla maalinkii labaad ayay iyaguna baxeen see ku baxeen maxaa cusbaa ninkani waa ninkii cabdifataax burhaan ciidanka suudaan ee khaliijka jooge ee ka dagaalamaya yemen madaxda ka ahaa iqaamadiisa degaankiisuna sacuudiga iyo imaaraadku ahaa nin marka shan sano ama afar sano sacuudiga iyo imaaraadka la joogay generaal ah waa fahmi kartaa xiriirka lala samaysan karo marka isaga iyo ku-xigeenkiisuba laba ninoo cusub oo markii hore aan hawsha ku jirin bay ahaayeen inuu marka tallaalan yahay oo raggaa wax la qabsanayo oo sidii kuwii hore loo fashiliyey loo fashilinayo arrin iman karta weeye shirarkaasina shirar maslaxa caama lagu raadinaya ma ahayne sidii la sheegay ahayd waan gartay maxamed xaaji maxamuud oo jooga magaalada hargeysa waynu sheegnay galaangalka iyo raadka ay damada wadamada sacuudiga imaaraadka iyo masar ay doonayna ku yeeshaan gobolka bariga dhexe laba wadan oo kalea jira iyaguna raad weyn leh oo ah gathar iyo turkiya turkiga waxaad sheegtay in saldhigii uu ku leeyahay wadamada islaamka qaarkood sida qatar naftirkeeda suudaan iyo magaalada muqdisho soomaaliya markaynu ka hadlayno markaa bal iyaga iyo meesha ay isla egtan kaga jiraan labadaa wadan haddaad nooga warantid
maxamedow turkiga markaad eegto waa dalweydii dalalka dhaadheer baa la yidhaahdaa marka afka siyaasada lagu macnaynayo addunyada ee muuqa ee muuqda addunyadu way isku xirxirmaysaa adduunyo cusub baa samaysmi doonto wadamadan reer galbeedku dhinac ay noqonayaan china uu dhinac noqon doono marka waa wadamada muuqdo ka mid yahay wuxuu danihiisa iyo masaarixdiisu eeganaya meelo fara badan buu samaynaya ganacsi buu samaynaya wuxuu kusoo beeray wadamadii foreign aidka ahaa ee caawinayay gargaarka bixinayay gadar oo kale iyad waxa weeye wadan yar oo kale imaaraadka oo kale weliba ka ka mug yar markaad eegto laakiin dee dhaqaalo fiican oo resource wanaagsan bay leedahay gas wanaagsan bay leedahay tanlik warmaayka la yidhaahdeen qiimaheedu aada u wanaagsan yahay adiyada lagu iibiyo oo fara badan bay haysataa way waxay doonaysaa inay badbaado hawsha iyadu waxay ugu jirtaa soomaaliya bay ugu jirtaa ma hayso laarinta iiraan iyo ay wadaan turkiga iyo wadamada kale waaweyn adduunka ay wadaan ay doonayaan masaalo xooga inay qarnigay jiraan ama xooga inta ka weynaada maaha iyada waxay doonaysaa inay noolaato oo ay badbaado marka waxa weeye waa waxay ka wadaan sidaan oo kale dee waa ku yimika joogay turkigu gadar waa kii biliniska gelinaysay suudaan u lacagta faraha badan gelinaysay waxa loo socdaa waxa uu leeyahay in wadamadaa la galo labada ujeedan uli kala degan yihiin labada wadan oo sidaan ukala sheegna waa power oo super power emerging power waxa la yidhahdo awood soo baxaysa midna waa mid survival oo doonaysa inay badbaado oo isku daba jiraan waana saaxiib maanta laakiin waxay muuqata inqilaabkii markuu dhacay in dee lagala wareegi la rabo meeshii oo iminka suudaan xaalkii kuma degan oo dhinaca u dhici doonto inta badan lama garan karo waxa weeyaan waxaa ku dhex jira imaaraadkii waxaa la socda suuudii dibaa isku xoog isu dhex socda doonaya oo neceb dimuqraadiyadda iyo isbedel inuu ka dhaco wadamada iyo dadku inay tashadaan ay kacdoon sameeyaan inta badanna isku dayay arab springkii wadamada faraha badan ka dhacay baxrayn lahaa ee masar lahaa ee libiya lahaa lahaa tunisiabaa ka badbaaday yemanna waa dhiga arkaya xaalkii siduu yahay marka wadamadaas waxay doonayaan mar raba inaan u kacdoon waayo iyaga waxay arkayaan hadday wax salkaa iska bedelaan dunida islaamka in iyaguna ay ay isbedel ku iman doono dadku way kacdoon samayn doonaa marka waa ku hortegayaan maanta oo iyagu waa kaa arrinta hadda ka socota suudaan labada wadamo ku dhex jiraan ee qatar iyo iyo turkigu way ku jiraan waayo markii hore waa kuwii dee heshiiska weyn la galay uu joogay cumar xasan oo bashiir uu joogay heshiiska weyn waa kuwii la galay iminka waktiga waxay u egtahay in laga saari doono dee ninkan burhaan la yidhaahda xaaladda siyaasadiisu waxay ku xidhan tahay imaaraadka iyo iyo saudi arabiya ku xidhan tahay uu muddana ku noolaan jiray waana u janjeeraa waxayna doonayaan inay lacag fara badan ku bixiyaan hadda saddex bilyan bay ballan qaadeen inay bixin doonaan oo lacagtaas siin doonaan waan gartay cabdicaiis cali sartan oo qaahiro jooga gabagabadii barnaamijkeena ku dhownahay arrintaanu ka hadlaynay ee safqat alqarn amaba heshiiska qarniga waxaa la yidhi waxaa la damacsanaa in lagu dhawaaqo maalmahan aan ku jirno ee ciida dabadeeda waxaa dib u dhigay baa layidhi netanyahu ra-iisul wasaaraha israael oo ku guul daraystay inuu soo dhiso xukuumad kadib doorashadii dhawaan dhacday iyadoo hadda doorasho dambe loo ballansan yahay goorta la filayo heshiiska in lagu dhawaaqo iyo inta uu suuragal noqon karayo inuu noqdo wax shaqeeya
waa ficlan saa u tiri sandere inuu lagu dhawaaqaa la rabay mar dhow laakiin wax kasta inay dib u guranayaan ayaad moodaa boyntiga ugu muhiimsane waxay ahayd waxyaabihii lagu abaalmarinayey netanyaho inay ka mid noqoto nin gool soo hooyey ay noqoto laakiin in kasta oo qaybtii hore uu ku guulaystay oo doorashooyinkii uu ku guulaystay laakiin sida muuqata ma dhammaystirnina xukuumaddii ma uusan dhisinin carabaha naftirkoodii oo wixii aan isku raacsanayn bresharka carabtu saaraysa iiraan waxaa ka mid ahaa ciidamadan ama wadamadan la leeyahay nato carabi ayay samaynayaan masarna maalin dhaweyd bay isaga baxday marka marka masar lugna waa kula jirtaa oo wixii maslaxadeeda waa raadsanaysaa wixii aan socon karinna waa uga baxaysaa marka hadda uga baxday oo neto carabigii la dhahayay waxaa laga wargeynayaa iiraan ka baxday khaliijka iyo ishaysashadiisii waa iyaga nimankani ku ciyaaray oo khaliijkii maanta kala jaban yahay oo qaarkood markaa maaragtay iiraan xiriir fiican la leeyahay saldanata cumaan iyo kuwait iyo qatar iska xiriir macquula ay la leeyihiin sidaa darteed sababihii iyo marxaladihii waxaan lagu beegi lahaay oo dhan marka waxaad moodaa in ay qasmeen shirkan la leeyahay baxrayn baa lagu qabanayaa oo isna lagu soo dhoweyn lahaa haddayba falastiinkii loo qabanayay diiday xajmiga dawladaha ictiraada ama diidana ay bataan iyaduna waa qadiyo kale oo markaa maaragtay dib usii dhigaysa ka shakisnaanta maraykanka naftirkiisu ka shakisan yahay waxaana inaanay socon karin iyo hadday isku noqdaan iyo hadday maraykanka la tashadaan nimankan reer galbeedka asxaabtooda ah reer yurub oo waxyaaba afkaar cusub waxaasoo dhani marka waxay keenaysaa in haddaba muddo samad iyo barahay jiitamaysaa oo laleeyahay waa soo socotaa waa soo socotaa waa lakin wax lasoo bandhigaan lalayahay sida hadda muuqatana weli wax loogu dhiirado oo hadiiba loo soo tuuro ma ay jirto marka inay jiitami doonto ayay u muuqataa waan gartay maxamed xaaji maxamuud waxaan sheegnay in kacdoonna ay hadda dib uga soo yara madax taageen wadamada algeria iyo sudan oo iyagu diidan in xukun askarihii uu meesha sii joogo ka mudaharaadaya inagoo og weli in gugii carabtee bilaabmay laba kun iyo koob iyo tobankii raadkiisii xumaa oo weli sii haysta wadamada libiya iyo yemen inkastoo masar iyo tunisia ay qayb ahaan kasoo kabteen marka kacdoonkani suu weegyahay ma guulaysan doonaa mise askarta ayaa xooga badan xooga weyn yeelan doonto wadcigu waxba iskama bedelaya siduu hadda yahay algeria haa kacdoon baa jira mushkilada algeria waktiga ka taagana waxoogaa way ka duwan tahay mashaakiladii hore ee carabiyadu inta badan iyagu ku iman jiray ee dhaqaalaha wadanka wadamadaasoo hoos u dhaca iyo cadaadis milatary oo xoog badan oo dalalkaa haysta ku iman jiray laakiin waxaa taageeraya wadamadii imaaraadka iyo sacuudigii baa taageeraya iyaguna hawshan kula socdo doonaya suudaan oo imika aad sheegtana waxa weeyaan dee dadkii baa kacdoon sameeyey kacdoon weliba ka kacay waxii la cunayey cunadii ka kacay oo fogaaday markii dambe dee waa kii laga tooray madaxweynihii meesha joogay dadkuna marka waxay doonayaan in nidaam dimuqraadiya ama nidaam kale oo shacabka awoodda uu leeyahay wadanka lagu wareejiyo xukunka lagu wareejiyo marka guusheedu way adkaanaysaa lagu odhan karo guul wanaagsan oo inta shacabku kacaan oo wixii france ka dhacay oo kale oo dabeetana resolution noocaas ayaa ka dhacayo dabeetana wanaag baa ka dambeynaya lama odhan karo dee ma muuqato waddamadan aynu hadda hayno taariikhdooda aynoo sheegaysa waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho isla su-aasha aan weydiiyey maxamed xaaji maxamuud oo hargeysa jooga filidda la filayo in kacdoonada ka socda dalalka sudan iyo algeria oo ah labadii wadan ee ugu dambeeyey kacdoonka carabta oo la dhigi karo mar labaad buu dib madaxa usoo qaaday guusha ay dadweynuhu guulaysan karaan amaba awoodda ciidanku ku cadaadin karayo oo nidaamkii hore uu sidiisa ugu sii jiri karayo waxay la tahay waxaa jiro sudan iyo algeria iyo wadamo kale oo carabta kamid ah oo ay kamid yihiin ciraaq iyo mauritania wadamadan way ka dambeeyeen way ku way uga horeeyeen xagga isbedelka iyo kacdoonka way uga horeeyeen kuwii guga carabta loo bixiyey waxay la socdeen wadamadii africa sagaashameeyada isbedeladii ka dhacay mawjadii hore iyaga mawjadii labaad bay marayaan kacdoonadana waxay maraan mawjado marka kacdoon shacab oo mawjadii uhoreysay ku guuleystay ama dadka ay dimuqraadiyad iyo xorriyad iyo wixii ay doonayeen ay ku heleen lama sheegin taariikhda adduunka sudan oo kale waa dal soo maray afar afar afgembi afar dowladooda military ah iyo wuxuu soo maray saddex dowladood rayida taariikhdiisa inta horta ah wadamada carabta kuwa isku isbedelka ugu badan ayay ayay soo mareen algeria dhammaadkiisa sideetanayadiiba furfurnaan keentay in doorasho la qabto sagaashan iyo labadii iyo afgembigii ka dambeeyey militariga algeria ay dib ugu noqdeen dalkaas iyo toban sano oo dagaal sukay oo madow oo dadka algeria ay ku qaateen cashir weyn cid walba algeriana hadda ay aada uga fikirayso oo laleeyahay yaana dib ugu noqonin tobankii sana madoobey hadda xisbu tafliqa madaxweynihii u dambeeyey hadda kacdoonkan keenay in laga cabto inuu mar afraad isu shara waxa uu ku yimid dib heshiisiin taageeradii ugu weyn wuxuu ku helay inuu dalka dib heshiisiin ku samayn doono kadib markii militariga ay in badan xoog isku dayeen oo ay dadkii ka xanaaqay afgembigii ay caburintiisa ay maaragtay ku guuleysan waayeen marka waxay ila tahay labada dalba marka waxay marayaan mawjadii labaad ee kacdoonka waxaan aaminsanahay labada dalba xukun military oo ka xoog badan kuwii hore inuusan imaan karin waxaana u sababa wacyiga dadka iyo askartan oo iyaga laftooda waa waa askar horay nimankii ka horreeyaa military ahaa oo in badan isku dayay inay xukunka haystaan laakiin mushkiladii ugu weyne iyo culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ay hogaaminayaan oo isku dayayo labo mid in ay dalalkaas noqdo ama inay ay xoojiyaan militarigan oo ay dhahaan xukunkii haysta sababta waxa weeye isbedelka ka dhaca wadamada carabta iyo doorasho hadday imaato dee sacuudiga iyo imaaraad iyo dalalkan kaleba dalalkoodii waxay rabaan doorashay iyagana inay wax doortaan bay iyagana u baahan yihiin oo xorriyada helaan marka inay ku dhiirigeliyaan askarta inay xukunka sii joogaan oo ay kasbadaan hadday lacag ku kasbadaan haddii ay suuro weydana inay fawdo dalalkaas galaan oo ay dad dadweynihii xuquuqdooda doonaya inay ka shallayaan oo markaas dadweynahooda iyaga ay tusaan ay dhahaan kacdoon kasta iyo xaalad kasta oo isbeddel ah way kasii daraysaa mooye faa'iido lagama gaarayo marka dadka ay ku qancaan sida ay yihiin oo ay markaas waxa ugu weyn ay dhaqaale iyo ku baxay ku bixinayaan waxaa weeye qoysaskaas xukunka haysta iyo talada dalalkaas in taladooda ay usii jirto marka khatarta su labadooda waxaan ani aaminsanahay sudan baa khatar badan sababta waa dalka dagaal sukeeya dheer galay jabhado hubaysan ayaa weli jooga xaaladiisa dhaqaalena aad bay u liidataa dadku waxay filayaan xukuumadaha lasoo dooran doono yani xasilooni siyaasadeed ma heli doonaan haddii xataa doorasho ay dhacdo waxa weeye dalka meesha uu joogo iyo baahida dadka iyo waxa ay doonayaan ayaa aada u kala fog dalka algeria marka la fiiriyo waxaad moodaa in arrintaas inuu ka fudud yahay oo xaaladda dhaqaalan ay ka sahlan tahay dadka algeriankahna xukunkii cabdicasiis buteflika lamid mahinkii albashiir ee hudada dheer jiray marka haddii dalalkaas waxa ay khatar ugu jiraan gaar ahaan sudan waxay khatar ugu jirtaa in dadka waxay rabeen ay waayaan militarigaasna lagu khasto ama lagu dhiirageliyo inay inaysan diidin ama doorasho tahay inaysan sadnaynin
aad iyo aad bay umahadsan yihiin doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo barakaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo barakaha jaamacadda manchester metropolitan ee dalka britain haatanse ku sugan magaalada hargeysa iyo cabdicasiis calas caartan oo arrimaha carabta aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada qaahira dhammaantood waxay qayb ka ahaayeen barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystaintaynu barnaamij kan oo kale a mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan